magaalada hargeysa ee maamulka somalilan yaha waliba isugu furmaya shirkila maad ee wadatashiga arrimo deegaanka iyo isbeddelka cimilada shirkanya waliba ku qayb galaya mas-uuliyiin ku dareerta hay-ado qaramada midoobe wasaarado qorshaynta ururka bulshada rayidka iyo ardayda jaamacado somalilana yaa intiisu dareera waliba lanku hadla doonee gulooyli kudeeri walkuqobadowga arrimo deegaanka iyo isbeddelka cimilada shirka ayaa markii isu furmi waliba ankahoreyntii ku hadalaya agaasimaha waaxda qorshaynta ee wasaaradda deegaanka walibana usoo ku warbiyey shirkan iyo ahamiyadda usinlaya gobolada maamulka somalilana wuxuu daaran yahay sidii layskaga xog waraysan lahaa arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada waa shirkii labaad ee sanadkan la qabto runtii muhiimadda shirkan uu leeyahay wasaaradda iyo guud ahaan sectorkan waxa weeye in layska xog waraysto saddexdaa bilood ama sanadka waxyaabihii laga gaadhay ilaalinta daryeelka deegaanka iyo karuqaadda isbeddelka cimilada loona runtii gaadhi lahaa himilooyinka u yaalla sectorka deegaanka ugu jira qorshaha qaranka agaasimyaalka wasaarado qorshaynta iyo deegaanka ya sheegeen in bulshada ka nool ah somalilanna arrimo deegaanka lankuku wacyigeliyey warbaahinta si iyo nla dareeraan isbeddelka cimilada iyo sidii iyo deegaanka arrimoosha walionkuga wada lahaayenga
ujeeddada koowaad ee aynu dhammaanteen wada leenayna waxa weeye wasaaraddoona constitutionally dastuuriyan u xil saaran tahay in deegaanka somalilan la ilaaliyo isla markaana kor loo qaado tayadiisa iyo ugaadha markaa ku noolbaa
waxaan aaminsanahay oo ay tahay annaguna waan iska kaashan doonaaye wasaaradda iyo idinka iyo annaguba inaan iskaga nimaadno qaabka coordinationka iyo progresska aan u samaynayno inaynu ka sheekayno un maaha maaragtay activitygii hadduu dhaco risalkaa muhiima shukri xaaji ismaaciil bandare wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada maamulka somalilanna oo shirkan si rasmi iyo anfurti yaa ku warbiidiyey shirkan iyo muhiimadda ka wasaarad ahaan iyo inlata maxaynu isweydaarsanayna information haddii xog la helo tala waa la helaya bal xogtii inaynu horta isweydaarsano marka aad qoraysaan wakhti kastaba waa intaa waxbaad qoraysaan waxbaad diraysaan fandhin baad raadinaysaan marka aad brobosalada iyo waxaa qoraysaan ina aad naga talagelisaan oo na weydiisaan baahidu halkee idinku daran halkaynu wax ka qabanaynaa si aanu anaguna idiin tilmaamno si overlaabinka haddii meel hay-adi ku jirto ta kalna ay gasho tu saddexaad gasho halkaa waxaa ka dhacaya overlaabin badan ama resourcekiskii ahayseen ama wixii ahayseen ayaa meel isaga daba tegay sidii loo ilaalin lahaa ee aanu odhan lahayn halkaa iyo halkaa iyo halkaa waxaanu jecel lahay inaad marka ugu horraysa ee aad brobos garaynaysaanba inaa aad nala socodsiisaan markan dambe aa wax inoo soo heshaana ee idinku hawlihii qabanaysaanna waxaa laydin doonayaa inaanu anagu na idin raacno oo sababtoo a monitorinkiinnii soo eegno oo bal waxaad soo qabateen soo monitor garayno wasaaraddu na ay qayb ka noqoto haddeele